Suuqyada magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa laga dareemayaa khudaar yari aad u xooggan taasoo saameysay qaybaha kala duwan ee bulshada. Khudaar yarida ka jirta magaalada Dhoble ayaa waxaa sababay roobabka guga ee gebi ahaanba jaray wadooyinkii lasoo mari jiray baabuurta khudaarta ee magaalada Dhoble. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya khudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sheegay inay soo food saartay suuq xumo maadaama khudaartu noqotay mid ka sii yaraanaysa gudaha magaalada Dhoble.
magacayga waxaa waaye nasra cabdiwahaab ismaaciil khudaarta adi dhanka gaaris roob baa nooga dhace buundadayaa go'de khudaar hadda nooma soo gasho hadday soo gashana waa qaal maba la goyni karabo kiilaha yaanyo wuxuu noqday soddon kun saddex beri hadda ka hor maanta waxaan dhaana ma laha labaatan kunan siisan haynaa waddadii goshaa wax noogu soo geli jira iyadan roob baa di'e maasha allah adi khudaarta hadda soon soo laguma jiro aad iyo aad bay u soconaysaa ma haysana ma ogiye waa laga la'yahay micnaha mar way soo geli mar ma soo gelayso adi goosgoos way adi waxaa sababtay waddadoo xirantoo roob ka dhece iyo buundadoo meeshaa naga jabtay magacaygana waa maxamed mukhtaar maxamed muddaan ka shaqaynayna muddo hadda ilaa toddoba bilo sideed bilooda khudaarta saa darteed xilli aad bay dadka ugu raysteen xilligii hore dhoobley say ahaan jirtay oo aad la socotaan oo dad weynuhu ay ogyihiin tuulooyinka iyo ilaa babileeshinka dhoobley oo dhan baan siinaa xilligan roob baa dhacay meel dekada waxaa go'day uu gaarigu soo mari jiray oo ahaa dhankaas iyo xeryaha dhankooda shishe xagga gaariska ah caqabad ayaa ka dhacday oo magaaladii xilligii dadkii bulshadii oo rabadaan ku jirta oo aad iyo aad xaaladooda ay u adagto dadkii soomayiin ay tabar daran yihiin xilli kaliil ah lagu jiro oo jilaal laga soo doogay iyo jidxidhan ku dhacay sidaa darteed marka hal mar iyo waxoo dhan nag isla noqday khudaartii sideedanaba khudaartu saaadooda ogtihiinba ma lahan raasamaal oo wax kayd galamaa sideedaba qiimihii hal marbu hawada isku shareeray kiiluhu kabtu kolkii hore ka ah shan iyo toban kun oo soomaali ah wuxuu tegey soddon iyo shan kun oo soomaali ah kiilaha yaanyada shalay saasaa lagu gadeeyey shan maalmood oo shalay ugu dambeeyey saasaa lagu gadeeyey ilaa welina meelaha qaarkood magaalada baaqi buu sidaa ku sii yahay meelaha luuqaqa ah